galab wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a da idinkaga imaaneysa magaalada washington
waa galab sabti ah lix iyo tobanka bisha juun sanadka labada kun siddeed iyo tobanka waxaadna naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrban iyo bogga v o a somaali dot com idaacadda galabnimo waxaa daadihinaya sahre cabdi axmed iyo anigoo ah nuur xasan nuur
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mida faahfaahin ku saabsan heshiiska ay gaareen madaxda soomaaliya iyo etoobiya kadib ra-iisul wasaaraha etoobiya abay axmed markii uu booqasho ku tegay magaalada muqdisho booqashadaada maanta waxa ay dhidibada u aasaysaa xiriirkeenna siyaasadeed iyo bulsho ee awal xoogganaa waxaa iyaga inaga go'an inaan xiriirkeenna gaarsiinno heerkan ka sarreeya kaasi waxa uu ahaa madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo oo ka hadlay kadib markii uu kulan la yeeshay ra-iisul wasaaraha etoobiya kulankoodii
We do share blood, we do share culture, we do share religion. We also share rich history.
soomaaliya iyo etoobiya wax badan ayay wadaagaan waxaan wadaagnaa dhiig waxaan wadaagnaa dhaqan waxaan wadaagnaa diin waxaa kale oo aan wadaagnaa taariikh dani ah waxa uu isna ahaa ra-iisul wasaaraha etoobiya abiy axmed oo maanta ka hadlayay shirka jaraa'iddu ay wada qabteen isaga iyo madaxweynaha soomaaliya
waxaad sidoo kaleeto ku maqli doontaan goordhow faahfaahinta amuurtaasi ku saabsan idaacaddanna inta aan ku guda jirno balse waxaasoo dhan waxaa ka soo hormaraya qodobadii wararkeenna ugu waaweynaa waxaad maqli doontaan barnaamijkii hambalyada iyo heesaha sidoo kale ee balwarkii ku soo dhowaada
dowladaha soomaaliya iyo etoobiya ayaa maanta isla gaaray heshiis ay dowladda etoobiya ku maalgashanayso afar dekadood oo ku yaala soomaaliya heshiiskan ayaa ka dambeeyey kadib markii uu maanta magaalada muqdisho booqday ra-iisul wasaaraha cusub ee etoobiya abiy axmed warmurtiyeed ay si wada jir ah magaalada muqdisho uga soo saareen madaxweynaha dowladda federaalk ah ee soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo iyo ra-iisul wasaaraha dalka etoobiya abiy axmed cali ayay ku heshiiyeen qodobo ka koobnaa lix iyo toban labada hogaamiye ayaa warmurtiyeedkooda ku yidri si loo soo jiito loona kasbado maalgelin caalami ah oo ay helaan labada wadan iyo geeska afrikaba ayay hogaamiyayaashu ku heshiiyeen in si wada jir ah ay u maalgashadaan afar dekadood oo muhiim ah waxaa kale oo ay ku heshiiyeen in la dhiso wadooyinka muhiimka ah ee isku xira soomaaliya iyo dhulweynaha etoobiya labada mas-uul ayaa sidoo kale hirgelinta heshiiskan u saaray guddi farsamo oo si dhaqso ah u bilaaba dhaqaajinta howshan qodobada kale ay ku heshiiyeen madaxweynaha soomaaliya iyo ra-iisul wasaaraha etoobiya ayaa waxaa ka mid ah in labada wadan uu midkooda midka kale ixtiraamo madax banaanadiisa sharafta dhulkiisa iyo xorriyadda dhanka siyaasadda abiy axmed iyo wafdigiisa ayaa isla maanta ka dhoofay garoonka aadan cabdulle ee magaalada muqdisho waa markii ugu horreysay oo uu muqdisho yimaado abiy tan iyo markii loo magacaabay xilka ra-iisul wasaaraha waxaa horey muqdisho u tagay ra-iisul wasaarayaasha isaga ka horreeyey miles zanawi iyo xaylu maryam desalin
paul manafort oo ah madaxii hore ee ololaha doorashada maraykanka ee madaxweyne donald trump ayaa xabsiga la dhigay shalay oo jimco ahayd kadib markii xeer beegti maxkamad heer federaala ay xaqiijisay in lagu helay in uu ku milmay markhaatiyaal muhiim ahaa isaga oo ku joogay damiin bannaanka manafort oo ah lixdan iyo sagaal sano jir ahaana ninkii ugu horreeyey oo trump lala xiriiriyo ayaa aaday xabsi waxaana lagu helay dembi ah inuu qiyaamo qaran iyo weliba caburin cadaalad uu sameeyey kadib markii lala xiriiriyey inuu bilihii dhowaa uu sameeyey sida la sheegay inuu ku lug yeeshay ilaa iyo laba markhaatiyaal oo muhiim ahaa oo uu ku dhex milmay manafort ayaa lagu waayey dembigaasi jimcihii laakiinse qaadiga maxkamadda heerka federaala emy berman johnson ayaa waxa uu soo xiganaya markhaatiyaashaasi lagu eedeeyey in paul uu marin habaabiyey islamarkaasina uu saameynta ku yeeshay waxaana ay amar ku bixisay maxkamadda in xabsiga lagu sii hayo ilaa iyo bisha sebtembar madaxweyne donald trump ayaa bartiisa twitterka waxa uu soo dhigay fariin qoraala oo uu uga jawaabay xukunkaasi wuxuuna ku tilmaamay mid aan cadaaladda waafaqsanayn dowladda nicaragua iyo ururada bulshada rayidka ah ee dalkaasi ayaa ku heshiiyey in la joojiyo dhammaan qalalaasaha islamarkaana la ogolaado guddi caalami ah oo baara banaanbaxyadii looga soo horjeeday dowladda ee dhowaan ka dhacay dalkaasi banaanbaxyadaasi ayaa rabshado ka dhashay waxa ay sababeen dhimashada boqol iyo toddobaatan ruux wasiirka arrimaha dibadda nicaragua denis mancora ayaa sheegay in ay lagama maarmaan tahay dhammaynta xasaradaha wuxuu sheegay in dadka ay muteen dhib iyo cabsi aanan horay dalka uga jirin leonardo brenes oo ka tirsan kiniisadda ayaa sheegay in baaritaanka rabshadaha ka dhacay dalkaasi ay ka qaybgeli doonaan guddiga xuquuqda aadanaha maraykanka qaramada midoobey iyo midooda yurub ururada bulshada rayidka ayaa dhankooda ogolaaday in la qaado dhammaan jidgooyooyinka lagu gooyey wadooyinka waaweyn ee dalkaasi oo ay dhigteen mudaharaadayaasha kasoo horjeedada dowladda saraakiisha dalka yeman ayaa sheegay in isbahaysiga sacuudiga uu hogaamiyo ay galeen eeraboodka magaalada dekadda ee xudayda ku taalo waxaa xafiiska warbaahinta ee milatariga dalka yeman uu sheegay in ciidamada wadajirka ee carbeed ay ku guulaysteen saaka inay galaan oo sabti ah eeraboodka kadib markii markii afraad ay olole ugu jireen muddo isbahaysiga inay dib ula wareegaan xudayda oo ay u haysteen horay xuurtiyiinta shiicada ah ilawareedyo ayaa soo xiganaya wakaalada wararka waa ilawareedyo ay soo xiganayso wakaalada wararka ee reuters ayaa waxa ay sheegayaan in saraakiishaasi ay u baahan yihiin wakhti yar oo ay ku xaqiijin karaan ammaanka iyo in dabley aysan ku harsaneen gudaha magaalada iyadoo sidoo kaleetana aysan jirin walxaha qarxa oo laga suuliyo gudaha magaalada
galab wanaagsan dhegeystayaal warkaasina waxa uu idinkaga imaanaya voice of america washington aan ku horeyna sida aad warka ku maqasheen waxaa maanta magaalada muqdisho booqasho ku tegay ra-iisul wasaaraha ethoobiya abiy axmed waxaana dalka kusoo dhoweeyey madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo kulan ka dhacay villa soomaaliya kadib ayaa hogaamiyaasha labada dhinac waxa ay ku heshiiyeen in ay qodobo dhowr ah oo ay ka mid yihiin inay si wada jir ah ay u maalgashadaan afar dekadood oo muhiim ah iyo in ay la wada dagaalamaan argagixisada iyo in ay ixtiraamaan madax bannaanida waddan kasta warbixintan waxaa inoo haya waryaheena jaamac buulle jaamac
ra-iisul wasaaraha dalka etoobiya doctor abiy axmed ayaa booqashada rasmiga ee uu ku yimid soomaaliya waxa ay si wada jira warmartiyeed u soo wada saareen madaxweynaha soomaaliya oo sida warmartiyeedka lagu sheegay casuumad u fidiyey ra-iisul wasaaraha booqashada rasmiga ee uu ku jooga muqdisho warmartiyeedkan ayaa lagu soo bandhigay lix iyo toban qodob oo labada hogaamiye ee soomaaliya iyo etoobiya maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo iyo doctor abiy axmed ay ku heshiiyeen kadib markii ay in muddo ah ka wada hadlayeen dhinacyo badan oo danaha bulshada iyo labada waddan quseeyo sida ku qornay war murtiyeedka marka laga tago inay isxusuusiyeen xiriirka soo jireenka ah ee labada waddan oo qarniyaar soo socday iyo dhaqanka ay wadaagaan waxaa qodobada lagu heshiiyey ka mid ahaa inay xoojiyaan istixgelinta labada dowladood oo ku dhisan mabaadi'da daris wanaagga madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo oo ka hadlayay muhiimadda kulanka labada hogaamiye ee caasimadda dalka ayaa waxa uu yidhi
Your visit today deepens our already strong political and social relations, relationships, and I'm committed to take our relations to the next level. Your Excellency, nothing can divide
booqashadaada maanta waxay dhidibada u sii aasaysaa xiriirkeena siyaasadeed iyo bulsho ee awalba xoogana waxaana iga go'an inaan xiriirkeenna gaadhsiiyo heerkan kan ugu sarreeyo ma jira wax kala qaybin kara labadeenna waddan ee walaalaha ah waa waajibaadkeenna inaan ka shaqayno nabadda iyo baraaraha labadeenna waddan inagana aan meelmarinno waxa wax wadaqabsi dhaqaale si aan u gaadhsiinno mustaqbalka baraaraha ah waxaad ii ogolaataa inaan xusuusto nafhurka ay ciidamadiinnu ee ka tirsan ameson ay sameeyeen dagaalka ay kula jiraan ururada argagixisada ah ee aan halista ku ahayn soomaaliya oo keliya balse gobolka oo dhan ku ah qodobada heshiisyada ku qoran warmartiyeedka oo u badnaa kuwo horey loo wada galay ayaa waxyaabaha ku cusub waxaa ka mid ahaa inay labada dowladood ka wada shaqeeyaan sidii ay maalgashi shisheeye u wada raadsan lahaayeen iyo inay maalgashiyadaas ay ku dhisaan kuna horumariyaan afar dekedood oo muhiim ah iyo dhismaha waddooyin isku xira labada dal ra-iisul wasaaraha etoobiya ayaa dhankiisa isna ka hadlay waxyaabaha ay wadaagaan labada dal ee soomaaliya iyo etoobiya
Somalia and Ethiopia have much in common. We do share blood, we do share culture, we do share religion. We also share rich history, the history of the region.
soomaaliya iyo etoobiya wax badan ayaan wadaagnaa waxaan wadaagnaa dhiig waxaan wadaagnaa dhaqan waxaan wadaagnaa diin waxaa kale oo aan wadaagnaa taariikh qani ah taariikhda gobolka mararka qaarkood waxa ay nasiib darro ah balse waxaan ognahay sida aan aragno oo aan arki karnaba waayo aragnimadeenna iyo dadaalkeenna in guulo laga gaari karo waxaan kaga bixi karnaa mugdiga inaga oo gubayna iftiin waxaan kaga bixi karnaa mugdiga inagoo u gudbayna iftiin waxaana la imaan karnaa wax wada qabsi innaga oo garbaha isku hayna madaxweynaha soomaaliya ayaa sheegay inay mustaqbalka labada waddan oo isku tiirsan yahay loona baahan yahay iskaashi dhaqaale oo xooggan oo buuxa oo sameeya kobac dhaqaale iyo maalgashi iyo dhismaha kaabayaasha dhaqaalaha waxaa farmaajo uu sheegay inuu soo dhoweynayo isbeddelada uu sameeyey ra-iisul wasaaraha etoobiya I would like to welcome you to the fold as the youngest leader of our region. I commend you for the transformative path that you have taken thus far and extend you. every waxaan kugu support.
soo dhoweynayaa masaxa inaad tahay hogaamiyaha ugu da'da yar gobolkeenna waxaan kuugu hambalyeynayaa dariiqa isbeddeldoonka ah ee aad qaaday ilaa hadda waxaan kuu fidinayaa taageero kasta ra-iisul wasaaraha etoobiya ayaa sheegay in mashruuca wadajirka ah ee iskaashiga ee labada waddan dhex mara inuu yahay mid suurtagal ah oo ay wada hanan karaan labadan waddan waxaa kale oo uu soo qaaday dhinaca amniga
We need to adopt and implement a border and joint strategy to promote regional stability in the Horn of Africa, while we need to remain
waxaan u baahannahay inaan dejinno islamarkaana meel marino xad iyo istaraatiijiyo wadajir ah oo aan ku kobcinno deganaanshaha geeska afrika innaga oo dhinaca kalena feejignaan ka muujinayno ka hortagga argagixisada waxaana sidoo kale muhiim ay taasi ka dhigi doontaa wax ka qabashada waxyaabaha sababta u ah qalalaasaha iyo xagjirnimada gobolka dhanka kale madaxa madaxda labada dal ayaa ka wada hadlay sidii ay siyaasadda midaysan uga yeelan lahaayeen inay arrimaha caalamka u wajahaan wadajir iyaga oo tilmaamay in dib u habeyn lagu sameeyo qaramada midoobay waxaa kale oo ay madaxweynaha farmaajo iyo ra-iisul wasaare aabi ay ku celiyeen dhawaaq madax kale oo afrikaana ay la qabaan oo ah in dhibka afrikaanka loo helo xal afrikaan
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay jaamac buulle jaamac oo istuudiyaha nagu heleyey oo warbixintaasi inoo soo jeedinaya halka aad kala socoteenna waa v o a
waa hagaag halkaasi aad naga dhagaysanaysaan weli waa washingtone markana waxa aad ku soo dhowaataan barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka waryaheena jamaal axmed cusmaan ayaa inoo haya
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka dhegaystayaal haddii aynu ku horreyno toddobaadkan madaxweynaha puntland cabdiweli maxamed cali gaas ayaa wareegto uu soo saaray waxa uu xilkii kaga qaaday agaasimayaashii hay-adaha sirdoonka iyo amniga kuwaasoo kale ahaa cabdirasaaq ciise xuseen khaatumo iyo cabdulaahi aadan maxamed cabdulaahi ulle arrintani waxay imaanaysaa xilli puntland ay dadaal ugu jirto in ay amniga deegaanadeeda ay sugto islaamar ahaantaasina dagaal xoogan ay kula jirtay kooxda al-shabaab haddaba agaasimihii hay-addii sirdoonka ee b i e da cabdirasaaq ciise xuseen khaatumo ee xilka laga qaaday ayaa v o a la hadlay waxaana uu ka hadlay dareenkiisa ku aadan in xilkaasi laga xayuubiyo kolleyba dee madaxweynaha dalku xilkan isagaa ii magacaabay haddana isagaa iga qaaday waxaana dhici karta haddee qofku waa la dhaliili karaa waa inuu in xilkayga laygu dhaliilana waa wax dhici karta de anigu se kolleyba wax hadda aan ogahay oo kow iyo labaan ku oranayo ma jirto laakiin dalka hogaamiyuu leeyahay hogaamiyuna sidii markaa ula qumulaata buu shaqadii soo qabsanaya walaal anigu joyce madihi waxa weeye madaxweyne dalka waa mudane cabdiweli weeye isagaa xilkan ii magacaabay hadduu iga qaadan anigu joyce malihi aan ina aqbalo maahayn mid kale malihi maga waa gartay adiga shaqadaad qabatay seed u qiimeyn lahayd marka loo eego haarunow agabka aanu haysanay iyo maxay ta duruufta aan ku shaqaynaynay aniga waxay ila tahay sidii ugu bilayd ama maximum dadaalka ugu badnayd oo aan samayn karin inaanu samaynay baan aaminsanay kaasi waxa uu ahaa agaasimihii hore ee hay-adda sirdoonka puntland b i e cabdirasaaq xuseen khaatumo wasaaradda maaliyadda dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa shaaca ka qaaday inay qorsheynayso in dhowaan ay waddanka ka dhaqangeliso ayna soo dabacdo lacago shilin soomaaliya wasiirka wasaaraddaasi cabdiraxmaan ducaale beyle oo toddobaadkan shir jira ayd magaalada muqdisho ku qabtay ayaa waxa uu soo bandhigay nooca lacagta ay soo daabacayaan oo qaarkood ay yihiin shan kun oo isku dheggan toban kun oo isku dheggan oo mararka qaarkeedna laga yaabo tiro intaa ka badan oo isku dheggan in la helo qaybaha dambe ee barnaamijka ayaan qodobkan ku qaadaa dhigi doonnaa wasaaradda arrimaha dibadda britain ayaa uga digtay muwaadiniinteeda u dhashay britain inay u safraan soomaaliya oo ay ku jirto somalilan marka laga reebo magaalooyinka hargeysa iyo berbera oo ay wasaaraddu sheegtay in iyaguna muwaadiniinta ay ka baaqsadaan ilaa iyo safarro muhiima mooye sida lagu sheegay war ka soo baxay waaxda arrimaha dibadda britain waxa ay britain sheegtay in kooxaha argagixisadu ay damacsan yihiin inay weeraro ka geystaan gudaha dalka soomaaliya aynu ku soo laabana dhegaystayaal barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka sida aad qaybaha hore ee barnaamijka aad ku maqasheen wasiirka wasaaradda maaliyadda dowladda federaalk ee soomaaliya dor cabdiraxmaan ducaale beyle ayaa toddobaadkan sheegay in horumar wanaagsan ay ka sameeyeen dhinaca qaabeynta nidaamka maaliyadda soomaaliya waxa uu dhinaca kale uu sheegay in ay doonayaan inay soo daabacaan oo dhowaanna ay dhaqangeliyaan lacago shilin soomaaliya oo qaababka ay noqon doontana ay tahay shan kun oo isku dheggan toban kun oo isku dheggan iyo mararka qaarkeedna laga yaabo tiro intaa ka badan oo isku dheggan in la helo dadaadu fara badan ayaa u arka in tallaabadaasi ay tahay mid muhiima halka kuwo kalena ay xambaaraynayaan oo ay dhaleecanayaan kana digayaan in cawaaqib xumo ay keeni karayso arrintaas arrimahaasi haddaba waxay la qaadaa dhigaya maxamed xaadur nuure maxamuud oo ka faallooda arrimaha bulshada iyo siyaasadda waxa uu joogaa magaalada muqdisho waxaan weydiiyey saamayn intee leeg ayay ku yeelan karaysaa lacagtaasi maxamed dhinaca bulshada marka la fiiriyo haddii ay timaaddo in ay dowladdu daabacdo horta saameyn xoog leh oo mid toosa midba intaba dalka way ku yeelanaysaa marka kowaad maxaa yeelay soomaaliya saa ogahay dowlad dhexe oo xoog badan oo ku filan yani kontaroolida xuduudaheeda dhan horta ma jirto oo mar marka labaad dowladda soomaaliya waxaa fahamka kala dhexayn kara maamul goboleedyada oo ayagana meel taagan waa in kaloo taagan waaye iyo garab saddexaad oo ayadana xoog badan oo aan la dafiri karin oo qayb badan oo soomaaliya kamid a kontaroolo marka taas horta siyaasad ahaan way adkaan doontaa in lacagtaas ay socoto dhanka kale marka laga fiiriyo dabcan saa ogtaa soomaaliya ma jirin yani sili soomaaliya kunka ka yar ama ka weyn kunkiina wuu baaba-ay marka halkaas marka laga fiiriyo dalka wuxuu u baahan yahay in yani lacaga lasoo daawaco systemkay doontaa ku timaado taasoo meesha ka saaraysa in lacagahaas soomaaliga u lumo halkaas marka laga fiiriyo dabcan dalka iyo dadkaba dana ugu jirta marka dhinaca kale ma kula tahay xilligan in loo baahnaa shuruucyo in la sameeyo ka hor intaaan soo daabicin lacagtan shilinka soomaaliga ee wasaaraddu ay shaaca ka qaaday si wanaagsan horta in marka hore la ogaado yani lacagta shin soomaaliga hadda dalka yaala cadadka insulayga inta luntay waa wax loo baahnaa yahay in la ilaaliyo dareen laga fikiro yani faa-ido ama khasaaro maxay la imaan kartaa haddii lacagahaas ay soo galaan maxay ganacsatada ama eh, da- dhaqaalaha dalka ay ku keeni kartaa in laga fikira ayar meesha ku jirtay hase yeeshee sida muuqato go-aan dee wasaaradda maaliyadda ay saartay waay iyo dowladda oo muddo soo socotay ayaga waxay u arkeen in yani masaalixda eh, dalka ay ku jirto in eh, waqtigaana loo baahan yahay in lacag la sameeyo go-aanka noocaasayna qaateen marka eh, markastana waxaa ka xoog badnaanayo eh, yani go-aanada ay sameynayaan eh, dowladda dhexe soomaaliya oo kooxda koontareerka soomaaliya waa tahay aad baad mahadsantahay maxamed adigaa mudan kaasi waxa uu ahaa maxamed xaadir nuure maxamuud oo ka faallooda arrimaha siyaasadda iyo bulshada magaalada muqdisho isagoo joogay uu barnaamijka igala qaybgelayay barnaamijka dhacdooyinka toddobaadkan intaas ayaynu kusoo gebagabaynaynaa dhegaystayaal tan iyo kulanti dambe nabadgelyo
jamaal axmed cusmaan aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay asaga ayaa nala socodsiinayay barnaamijkaasi dhacdooyinka toddobaadka markana hambalyadii iyo heesaha ibraahim xasan daandure iyo falastiin axmed iimaan
waa mar kale iyo barnaamijkeenii xiisaha lahaa ee hambalyada iyo heesaha waxaana toddobaadkan idinla socodsiinaya ibraahim xasan daandurey iyo falastiin axmed iimaan warqadda ugu horreysa ibraahim bal xaggaaga noo soo qabo dhambaalka ugu horreeya falastiin waxa uu ku bilowday waxaan halkan ka salaamaynaa dhammaan shaqalaha laanta af soomaaliga ee v o a gaar ahaan daadiyaasha barnaamijka hambalyada iyo heesaha waxaana habay yidhaahdeen axmed cabdi shire cabdiqani ciise nuux khaliif macalin jaamac iyo maxamuud axmed carab xaliime axmed carab iyo samiire axmed carab iyo cabdisamad axmed carab iyo dhammaanba reer axmed carab cabdulaahi maxamuud cubeyd barqad ciise nuux iyo faadumo sahal cabdi dhammaantoodna waxa ay kala joogaan daafaha dunida waxayna jecel yihiin inay taaniyad kal iyo laab ah ay gaarsiiyaan maxamed axmed carab iyo marwadiisa xaawa sahal cabdi cali oo arooskooda uu ka qabsoomay gobolka bari waxaana ay leeyihiin ducadu waa xaggiina waxaan leenahay arooskin allah ka dhigo mid aad u ayadaan bashbashii barwaaqana aad kala kulantaan warqaddani waxay naga soo gaartay ibraahim markana faysal maxamed iyo cabdiqaadir maxamed farduus maxamed abshir maxamed fiican maxamed xuseen maxamed cabdirasaaq maxamed seynab maxamed saalaxudiin maxamed anisa maxamed xamde maxamed raxme maxamed maxamed ibraahim aamine ibraahim farxiyo ibraahim isxaab kale oo kale ah liibaan maxamed shirwac iyo nimcaan jaamac maxamed cawil axmed ugaas xasan bashiir cabdirasaaq xuseen caqiil cabdirashiid muuse ardaale cabdirasaaq biriye jaamac faarax bashiir xamde muuse falastiin khaliif baxsan barqad xayaad aragsan ilhaan cumar iyo dhammaan ilmo nuur deer oo kala jooga dunida dacaladeedu waxay tahniyad dhalasho hawada u marinayaan cali ibraahim xasan iyo marwadiisa raxmo sheekh cabdulaahi oo wiil ugu dhashay magaalada kismaayo ducadana waa xaggiina ayay leeyihiin waxaan leenahay soo barbaar noqonkii dalkiisa dadkiisa iyo diintiisaba anfaca heesta ugu horreysa aan dhegeystayaashaanna usoo qabanaynana waa daruuraha hilaaciya dabla shiday habeennimo dal dheer bay ka muuqdaan haye cishqiguna siduu daad ama haraadi doolood waa dusaawarkiisa waxaan dada jacaylkaba daahyada ku qariyaba dareenkiiyo sheekada dadka aan ka dhowraba
sidii daad isoo jiir dibnaha iga soo dhaaf hadday maqasho dunidii aduun baan ku doortay dembi kale miyaan falay codka macaan ee nimcayaasiin carraac
sidii dahad ama haraadi doolo
daruuraha iyo fanaanada nimco yaasiin caraale ayaan intaas kaga gudbaynaa xaggii dhambaalada ayaan ku noqonaynaa falastiin haye warqadana waxay naga soo gaartay cabdinuur shariif cali xoosh oo jooga jabuuti waxa uu salaamayaa hooye xaawe ismaaciil maxamed aadan iyo faadmo shariif bedel iyo caruurteeda iyo tamaan shariif bedel iyo caruurtiisa iyo xaaskiisa cabdulaahi shariif bedel caruurtiisa iyo xaaskiisa adeero shariif daahir dheere caruurtiisa iyo xaaskiisa iyo wuxuu yidhi adeer shariif cabdi xaayi iyo caruurtiisa iyo xaaskiisa iyo bashiir shariif axmed shariif yuusuf caruurtiisa iyo xaaskiisa waa maxamed carab geele jiire iyo caruurtiisa iyo xaaskiisa iyo dhammaan reer shariif cali xaashi oo dhan waxay kala joogaan buu yidhi ethoobiya gaar ahaana harleedi barmiil jigjiga fiiq xamaro quruxdoob iyo halaas labiile waa tahay waxaan filayaa inay ku dhegaysanayaan dhambaal waxa uu naga soo gaaray kolonel haadi yuusuf axmed iyo marwadiisa doctoresa maryan cali dhammaan reer cabdi goosaar dhammaan reer cabdulaahi maarey iyo waxay yidhahdeen dhammaan reer cumar goomar goomarey iyo dhammaan reer qaasid cabdi iyo dhammaan reer axmed madoobe iyo shaqaalaha cusbitaalka wardi abaayo isbahaan axmed bilow iyo waxay yidhahdeen abaayo fartuun cabdulaahi marey iyo habaryar sacadiyo dhicisow cabdulaahi fanaxley loo yaqaano iyo hooyo saciido axmed farey iyo abti cali axmed farey iyo abti abshir axmed farey iyo abti axmed bilow iyo zamzam axmed bilow iyo abaayo aamine abuukar weyne caanugel waxaana ay taaniyo jecelyihiin inay u diraan hooyo leylo axmed iyo abti bare maxamed bare taki oo wiil ugu dhasha bay yidhaahdeenna magaalada muqdisho wiilkaas oo loo bixiyey ayatullah bare waxaana ay leeyihiin ducadu waa xaggeena soo weynow ayaan leenahay wiilkaasi allah kaa dhigo kii waalidkiisa iyo dalkiisa iyo dadkiisa anfaca ibraahim haye maalintii labaadee ciidana waa tahay warqaduhuna dhalashay u badan yihiin weli aroosyada ma bilaaban bal heesta xigta noodhegeystayaashaana leenahay ciid mubaaraga meel kastoo aad joogtaan heesta kale dhegeystayaashaan usoo qabanaynana waa intay noloshu keli tahay kaftan iyo cilaaq tahay kalgacaylka aadmigu kama salgaaree waxaan filayaa inuu yahay codka macaan ee fanaanka cabduqaadir jub
kataniyo cilaaq tahay kalgacaylka aadmigu kole kama salgaari sida ka hanuurka lahey kii kashay dadeeqdee kolkii anjali icaba kasolida isiisay sida ka hanuurka lahey kii kashay deeqdee kolkii aan jalle cabo kalsoonida isiisaayo kordhiyay kalgacal way hayaa nafta kubuu kabayaa kordaha badna igu kalsoono elala helayaano kalgacal way hayaa nafta kugu kabayaa kordaxa badna igu kalsoono helaala helayaano gaafiyo haldhaaye hey helaala helayaano kool koolin badani hey helaala helayaano mudantii kadibkiyo ka madhnayd xumaanta koolin badani mudantii kadeelkiyo ka madnayd xumaanar waadan si kaamilahay ugu kaalin qaade doqonima iyo bokibi rabbi duukale shaay doqonima iyo kibi rabbi duukale shaay kordhiyay kalgacal way hayaa naftan kugu kabayaa kordaxa badna igu kalsoono helaala helayaano
way hayaa naftan kugu kabaaya korta xabadna igu kalsoon haleela helayaalo
markii ugu dambaysayn jubba la kulmay waxaa ka mid ahay dadka farakutiriska ah ibraahim oo uu yidhi ugu salaam kow iyo laba iyo saddex la dhihi karo haa ee uu xusay ee uu yaqaanay ee ilaa waa beri uu la socday een, marka igu salaan uu ku yidhi salaanuu isoo faray hadda maa ii sheegay marka meeqasa- meeqasanaa kasoo wareegat
heestaanoo ku xasuustay markana dhinacii waraaqaha haddii aanu ku noqono warqadanna waxa ay naga soo gaartay waxaa lagu bilaabay marka hore waxaan salaamaynaa daadihiyaasha barnaamijka marka xigtana waxaanu jecelnahay halkan inaan hambalyo dhalasho uga dirna bay yidhaahdeen seynab macalin mustafa iyo ruqyo macalin mustafa iyo daahir cali cabdiraxmaan iyo mursal maxamed yare iyo axmed macalin mustaf cabdulaahi macalin mustaf qaasim macalin mustaf ayuub cabdulaahi maxamed fardowsa xuseen naciima maxamed xuseen deeqo aadan mursal shariifo ibraahim suleymaan maxamed yare abshir ibraahim caano boore iyo daa'uud maxamuud cabdulaahi waxay hambalyo dhalasho u dirayaan yuusuf maxamed sheekh iyo faadumo macalin mustaf oo wiil ugu dhashay magaalada baydhabo janaa'i gaar ahaana xaafadda bardaale ee gobolka baay waxaana loo bixiyey cabdishakuur yuusuf cabdishakuur soo barbaar ayaanu leenahay heesta kale adiga le waay haye maxaa noo soo qabtaa kelikelidii soo aragnaya mid wada jira ma raadinaa hees talantaaliya markii aad i dhowrtaan kugu soo dhowaado dhaayo kuu ilmeeyeen naxariis dhadhaba iyo lubiga aad ku dhigan tahay nafle kaa dhawaysto adiguun dhaqasho kaa sugay jacayl dhiigga raacaan muddo soo dhisayno dhambaal le isu tabiya aan farxad kaaga dhigayo dhib inaad dareenta aan ogow kaaga dhaarto dhaayahayga adiga wigan waa codadka macaan ee mursal muuse iyo fanaanada hodan cabdiraxmaan
farxad ka dhigayo irbinaad darintaan ugu kaaga dhartayo dhayahaydu adiga wiyani farxad kaaga dhigayo irbinaad darintaan ugu kaaga dhartayo dhayahaydu adiga wiyani inaa saaxiibigeygiyo dadka ruuxaygu dheer dhado dhado kama sare dudo meel ku wadaya dhabahan ma noqonaa inaa saaxiibigeygiyo dadka ruuxaygu dheer dhado dhado kama sare dudo meel ku wadaya dhabahan ma noqonaa inaa saaxiibigeygiyo dadka ruuxaygu dheer dhado dhado kama sare dudo meel ku wadaya dhabahan ma noqonaa
ibraahim haye waa tahay intaas ayaan ku dhaafaynaa heestaasi wadajirka ay ugu luqeynayaan hodan cabdiraxmaan iyo mursal muuse dhankii dhambaalada ayaan ku noqonaynaa falastiin haddii aan ka qaato dhambaalkan waxa uu naga soo gaaray maymuun ibraahim cumar iyo waxay yidhaahdeen caashi ibraahim cumar iyo mascab ibraahim cumar iyo cabdixaaq ibraahim cumar iyo suheyb ibraahim cumar iyo hooyo dalaayadda maxamuud cali iyo waxay yidhaahdeen iyo carruurtooda oo kala joogo dalka iyo dibaddiisaba waxay yidhahdeen shukri cabdulla xasan shuuto cabdisalaan cabdulla xasan oo loo yaqaano bafey iyo waxay yidhahdeen nuur bila cabdulla xasan jeesto iyo canab cabdulla xasan canab qalanjo iyo kowsar cabdulla xasan oo loo yaqaano isma lurto iyo caasho cabdulla xasan iyo yusro cabdulla xasan abayo ku magac dheer iyo waxay yidhahdeen cabdimadoobe xasan cumar iyo caruurtiisa deeqo maxamuud oo loo yaqaano deeqo wanaag iyo waxa ay yidhaahdeen fanax xasan cumar iyo xaaskiisa salaado afrax iyo axmed xasan cumar iyo xaaskiisa safiyo iyo caruurtooda waxay jecel yihiin inay dhammaantooda taanayd gaarsiiyaan shukri cabdulla xasan oo ku magac dheer shuuto iyo sheekh cilmi barre xasan oo gabari ay ugu dhalatay magaalada beledweyne xarunta gobolka hiiraan waxaana ay leeyihiin ah, gabadhaasi allah ka dhigo tii soo weynaata oo dalkeeda iyo dadkeeda manfacda aamin ayaa lena ibraahim markana bal maalintii labaadee ciidana waata lagu jiray dhinaca heesahan ugu roonaana dhegaystayaasha hadduu ifku ruux ammaan geeyo adaan kuwa hayaa abaal weyn waxaa tahay aragtidayda indhaha nuurkiyo bu'dooda aniga farxaddayda waa adi aayaha noloshayda waa adiga ayaankiyo guushu waa adi codkii bacanaa roodad ahayd roodamaash
haddana arrimahaniseeday duruufaga iga adkaaday afeefiya warku taalo maxay maxay maxayna fiila abraartay maxaanan babaray habeenbadh allaylkiyo oogta waaga maxaan ergagaha la toosa ah
heestaasina ibraahim aanu halkaasi ku dhaafno haye warqadda markana dhinacayga ugu dambaysa haddii aan noo soo qabto waxay naga soo gaarta faysal maxamed iyo cabduqaadir maxamed iyo farduus maxamed iyo abshir maxamed iyo fiican maxamed iyo xuseen maxamed iyo cabdirasaaq maxamed iyo saynab maxamed iyo saalixudiin maxamed iyo anise maxamed xamde maxamed raxme maxamed maxamed ibraahim iyo aamine ibraahim iyo farxiyo ibraahim iyo asxaab kaloo dhowra waxa ay dhammaan hambalyo u dirayaan waa ilmo nuur deer oo kala jooga dunida dacaladeeda cali ibraahim xasan iyo marwadiisa raxme sheekh cabdulaahi oo wiil ugu dhashay magaalada kismaayo soo barbaar ayaanu leenahay waa tahay dhambaal gacanteeda ugu dambeeya wuxuu naga soo gaaray falastiin maxamuud xasan oo loo yaqaan xuuxay iyo xaaskiisa xamso cali qoorgaab iyo caruurtooda oo ku nool kuweyt iyo dhammaan reer cali qoorgaab iyo jaamac xasan cumar oo loo yaqaano jaamac bidaar iyo waxay yidhahdeen xaaskiisa aamine aadan afrax oo muqdisho ku nool iyo dhammaanba reer xasan cumar siyaad cali xasan cumar iyo xaaskiisa maryan deeqo maxamuud cali iyo caruurtooda iyo raaxo maxamuud cali iyo waxay yidhahdeen caruurtooda xamdi sheekh cabdi iyo nimco sheekh cabdi oo laga helo ama ku nool kenya iyo waxay yidhahdeen cilmi sheekh cabdi iyo abdidaahir maxamuud cali iyo aabe maxamuud cali iyo waxay yidhaahdeen ha ka tegina reer ibraahim cumar iyo dhammaanba reer cusmaan cumar iyo dhammaan reer xuseen culow iyo dhammaan reer xaaji jibriil iyo reer maxamuud cali nuur dadkaas waxa ay kala joogaan soomaaliya iyo dalalka dibadda waxayna jecel yihiin inay taaniyad u diraan shukri cabdulla xasan iyo sheekh cilmi barre xasan oo gabar ay ugu dhalatay magaalada beledweyne waxayna leeyihiin gabadhaas ha noqoto tii soo weynaata ah oo waalidkeed iyo dadkeeda iyo dalkeeda baa facda aamin ayaan leenahay markana heesta ugu dambaysa ibraahim dhankaagan usoo riixo aadan iyo xaawaba kalgacaylka awgiis waa kala irduubeen adduunyada dhammaanteedna inta joogta adaan kaa arkoodoo naftu ku oggolaatee waxaan kugu aqoonsaday een kugu ammaanaa indheer garad inaad tahay araggaaga oo qura hee kuma iibsadeen adduunyada ma hubtaa se waaye codka macaan ee cabdi baadil iyada ayaana gabagabo u ahayd barnaamijkeennii hambalyada iyo heesaha waxaana toddobaadkan idinla socodsiinaya ibraahim xasan daanduray iyo falastiin axmed iimaan intaan dib dambe u kulmi doonno toddobaadka dambena waxaannu idin leenahay ciid mubaarak sidaa iyo nabadgelyo
cadligaynu joognayo afartiisa geesood waxaan kugu asteeyaa maalmala uurahooya may gelin ifkana kuma naraag weli lama ammaanin ayaanay cadligaynu joognayo afartiisa geesood waxaan kugu asteeyaa maanmar uurahooya may gelin ifkana kuma naraag weli lama ammaanin ayaanay allay lahee jacaylkaaga i abbaaray halistaa agtaydiyo beerkuu ag joogaa oogadu ku faafuho idleeye anige amranay ma og tahay araggaaga oo qura kumaan iibsadin dunyada araggaaga oo qura kumaan iibsadin dunyada arrimaa jacaylka ilaahay abuuray layskama adkeeye ma og tahay aadamiya xaawaba kalgacaylka awgii way kala irdhoobeen ayaanay adduunyada dhammaanteed intaa joogta adan kala arkoodo nafta ku oggolaatay waxaan kugu aqoonsaday een kugu ammaanaa in dheergarad inaad tahay araggaaga oo qura kumaan iibsadin eena dunyada araggaaga
heeskaasi wuxuu gabagabo u ahaa barnaamijkeennii hambalyada iyo heesaha ibraahim xasan daanduro iyo falastiin axmed iimaan ayaa nala socodsiinayay markana ciyaarihii kuwoodii ugu dambeeyey nuur xasan nuur buqaari ayaa isha ku hayay nuur dahar waa mahadsan tahay ciyaarihii koobka adduunka ayaa socda maantana waxaa eh, dhacay eh, hal kulan oo ka tirsanaa groupka c waxa uu dhex maray xulalka faransiiska iyo australia waxaana guul gaaray xulka faransiiska oo australia ku garaacay laba gool iyo gool Eh, labada gool faransiiska sahra waxaa u kala dhaliyey ciyaaryahanada anton griezman oo goolkulaad u dhaliyey iyo ciyaaryahan paul bogba oo daqiiqadii sideetanaad goolka guush u keenay goolka keliya ee xulka australia waxaa u dhaliyey ciyaaryahan mal mile jaring ama jarinag Eh, faransiiska zahra waxay ku faa'iideen nidaamka loo yaqaano eh, nidaamka saacida garsoorayaasha technologiga lagu eego eh, haddii goolka uu qalad ahay haddii kale waa technology cusub Ha.
oo casri ah oo lagu soo eh, kordhiyo Celinayo.
ciyaaraha adduunka Hadda- tusaale ahaan haddii uusan garsooraha arkin gool dhashay ama khalad dhacay dib ayaa looga daawanaya shaashada Eh, kadibna garsoorayaasha eh, kaaliyayaasha u ah garsooraha dhexdhexaadanaya ayaa la hadlaya oo dhahaya khaladkaasaa dhacay marka Go'aan ha laga faransiiska gaaro.
maanta waxay ku guuleysteen labada goolba ay keeneen eh, qalabkaas Een, ciyaar kale ayaa hadda socota oo qeybtii koowaad ayaa mar dhow soo gabagabowday gruupka d ayay ka tirsan tahay waxaana ay dhex mareysaa xulalka iceland iyo argentina Een, eh, goolka ciyaartu waxay mareysaa gool iyo gool waxaana goolka ku hormaray argentin daqiiqadii sagaal iyo tobanaad waxaa u dheliyey sergi aguero Eh, balse waxaa ka daba tagtay iceland waxaana goolka u dheliyey ciyaaryahan alfred eh, finboxon Eh, la arki doona natiijada ciyaartaasi zahra waxa ay ku dhammaato messi ayay indhaha caalamka wadahayaan mar haddii ciyaaryahanka ay aadka u tartamaan ee ronaldo uu xalay wacdar ka dhigaya ciyaaraha adduunka kadib markii uu saddex gool ka dhaliyay spain ciyaartaas oo ku dhammaatay saddex gool iyo saddex gool waa xulalka bortuqiiska oo uu ronaldo uu hogaaminayo iyo eh, maaragtay xulkii spain marka messi ma guul buu gaarsiin doonaa mise ayay su-aashu hadda mareysaa Eh, Waa ciyaar kale ayaa dhici doonta oo dhex mari doonta eh, peru iyo denmark aad baad u mahadsan tahay halkaasi aad ka dhegeysanayseena wararkaasi waa v o a washington dhegeystayaal guud ahaana idaacaddeenii ayaan intaasi kusoo gabagabeynaynaa intaynu mar kale kulmi doono waa anigoo ah saare cabdiaxmed iyo nuur xasan nuur baqaare oo idinle sidaas iyo nabadgelyo
Thank you.